raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal bareysa feelaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraam numaanku door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal wararkii inkaga dambeeya xaaladda dhabta ee galmudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo baaka ku saari xaaladda kacsanaan ee ku jarta magaalada magaalooyinka galmudug guddiga doorashooyinka heer federaal oo baaq deg deg ee hasaari iyo ahlu sunna wal-jamaa oo ka dhawaaqday go'aan cusub khasaare ka dhaladay rasaas iswidaarsnan ciidamo booliisa magaalada boosaaso akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaankudoor korona konton muhaajiriin oo la kihiri liibiya iyo qaramada midoobey oo ku hadalay xaaladda dalka yeman safeyle dhegaystayaal weliba waa baraysa sabtewa taariikhda miilaadayga weliba ee kabeegantaa lamada bili tobanaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hayna qodobadii warkaan hiraamnimonku door koronay haddana ka dhowaada warkii hiraamnimo oo faah-faahsan maalin fayla dhegaystayaal xasadow xaaladda dhabta ee deegaanada galmudug hiraabtun madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor weliba bilaabay kulamo xallankaraadyow xaaladda murugsan ee kajaarta deegaanada maamulshay madaxweynaha xalay weliba la kulmay qaar kumida odayaasha dhaqanka welibana kula hadalay sidii la kuwaali lahaay urur diimeedka ahlu sunna wal-jamaaca oo qabsaday degmo muhiime oo ay degmada gurceel iyo tuulooyin kale oo hoos koyow qaar kumada odayaasha dhaqanka weliba hajeediyana in wal kasta laka dhamaayo miiska wadahadalka oo xilligonan bilowna dagaal dhiig markaleedka deedaha maamulka galmudug weliba xaqiijana in marnaba ogolaadan in urur hubaysan iyo qabsadan magaalooyin ku tirsan maamulkaas islamarkaani oo jibiyaan heshiiskii laka dhisi maamulka galmudug xaalad kacsanaan iyo weliba ku jarta deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada gurceel oo shalay la wareegeen gacan ku-hayntii ee ahlu sunna wal-jamaaca oo markii hor maamulo jartay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya weliba war-saxaafadeeda ku saaray xaaladda deegaanada maamulkaas kureed markii culmaa udiinka ahlu sunna wal-jamaaca si toos ay la wareegeen gacan ku-haynta ee degmada gurceel oo ay xarun ganacsi ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo weliba lugxumaada ka tilmaamay xiisadda colaadeed ee ku tegan deegaanadaas ra-iisul wasaaraha iyo weliba dhiniga kala tacsiin diray dadkii goobtaas ka amuuday saaslimada weliba caafimaad deg dega ee buynon ku tugay dadkii goobtaas ka dhaawacmay hadalka ra-iisul wasaaraha welibaan qoranay sidon galmudug weliba ka jare dowlad goboleed haysata sharciyad buuxda iyadoo mas-uul ku ee amniga deegaanada galmudug saas dartee weliba saas dartee waa in laku dheerada tallaabo kasta oo muuqata in la carqaladeeyo galmudug cid kasta oo tabasho qabta weliba lambaahanya intihamarta dariiqa toosan weliba markaas labaa lambaahanya in la roojiyo abaabul hubaysan weerar baalmarsan sharciyada taasi oo taasi oo taasi oo xasilooni daraka nidaamka iyo shal dambeynta maamulka yalakaeri war-saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha saaslimada war-saxaafadeedka weliba la keeray hogaanka galmudug weliba mas-uulka iyana ilaalinta nabadda shal dambeeyowka iyo wadajirka reer galmudug weliba si degdege lambaahanya in lan xaliya khilaafka ku cusboonaaday deegaanadaas ra-iisul wasaaraha ayaa welibaan ka baaqay dhammaan mas-uuliyiinta iyo shacabka reer galmudug intiioo difaacan dalsh intiioo difaacan deegaansho islamarkaana midooban la dagaalanka argagixisada iyo qof kasta oo haliska ee dowladnimada iyo horumarka galmudug yaa laka eray qoraalka ra-iisul wasaaraha guddiga hergelinta doorashooyinka heer federaal weliba hasaarana qoraal iyo kakabogaadeen hanaanka yoonqobdan doorashada aqalka sare ee ku dhiiday magaalada muqdisho lamaadii maalmood ee lahadhaafay khamiistii iyo arbaadii magaalada muqdisho ku dhiiday maalintii arbaadaha iti labaatan iyo sagaalka setembar teenada efesoni weliba lakadoorada ilay xukuumadda ee sanatarada halka khamiistii lahadhaafii soddon shee setembar la doorday shantii xubnood ee dhimanit waliba saasiskanaydana tumiyu kow sanatar oo somalilan matalo doona aqalka sare soomaaliya gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro weliba ku hadalay hanaan kalinqobdi doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada weliba neerey runtii doorashooyinka aqalka sare iyo waha bilaawadan horaanti agoosta welibana hamaray duruufo shalgadiisan maamulada intiyo badan ha dhamaystiran qaar kalena weli wala kahersan yeeri sida maamul goboleedka puntland maamul goboleedka jubbaland maamul goboleedka hirshabeelle maamul goboleedka galmudug oo qaar kumid a dhiman gudoomiye ciro iyo welibaan ka baaqay xubnaha kale ee sanatarada handoorana in si deg deg iyo handhamaystiran silin gudugaleera shaqada baarlamaanka guud gudoomiye ciro iyo weliba hadalshiisa islamida gebagabeeyey weliba markaas aan ka baaqay meelmaryowka heshiisyada la deeri oo eh in doorashada dalka la dadejiyey waana la doorada xubnaha dhiman taliyaha hogaanka ciidamada ahlusunna wal-jamaaca cali faarax maxamed bilaal ya sheegay in si nebaday oon la wareegan gacan ku-haynta gurceel iyadoo wandheyna waldagaale islamarkaana gebiyahaanba iyo gacanta ka hayn ammaanka magaalada waliba sheegay in garoonka diyaaradaha magaalada gurceel ee gobolka galgaduud iyo hanka dego korna diyaarad wadda hub iyo ciidan islamarkaana la mamnuuci waliba saaslimada xusay in dagaalkii shalay kudhi in dagaalkii shalay ciidamada dowladda federaalka iyo han galmudug iyo ha ka qaadeen deegaanka bohol ee dulaadka magaalada dhuusmareeb kaasi oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac waliba markaa farmiintu hasaaray markii oo qobsadeen magaalada gurceel taliyaha
kaloo rabaa inaan amar cad ka bixiyo ayraboorka gurceel degmada gurceel ayraboorkeeda in aysan ka soo degi karin diyaarad wadda hub iyo ciidan inaysan ka soo degi karin waa dhowaha cubayd awalan waxaa mahad u sugnaatay ilaahay subxaana wa tacaala maantay waxaan ku nimid gurceel guud ahaan amniga gurceel iyo deegaankiisa waxaa la wareegay ciidamada ahlusunna waljamaaca waxaa soo dhoweeyey bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan uga mahad celinaynaa bulshada sida ay noo soo dhoweeyeen waxaan leenaha waa mahadsantihiin ciidamada ahlusunna waljamaaca waa ciidamadii awal u shaqay jiray horay ugu shaqay jiray deegaanka oo kala dagaalamay al-shabaab bulshadana u shaqay jiray haddana waxay rabaan inay u shaqeeyaan bulshada deegaanka gurceel iyo ummadda ku sugan waxaan u sheegaynaa inay deganaadaan wax dhibaataa iyo wax cabsiya aysan jirin aysan qalqal isgelin waxaan kaloo rabaa inaan amar cad ka bixiyo ayraboorka gurceel degmada gurceel ayraboorkeeda in aysan ka soo degi karin diyaarad wadda hub iyo ciidan inaysan ka soo degi karin waxaa noo raacdisaa deegaanka bohol ee dhuusamareeb ka tirsan dagaalkii shalay ka dhacay cidda soo qaaday iyo xaaladiisu siday kusoo dhammaatay
deegaanka bohol waxaa joogay hogaamiyaasha ahlusunna waljamaaca iyo ciidanka ahlusunna waljamaaca ayaa ku sugnaay oo ku soo gutay siyaaradii huurshe waxaa ku soo weeraray shakhsiyaad ku qaraabanaya magaca dowladda iyo shaatiga dowladda iyo xilka dowladda ciidamadana u adeegsaday siyaabo qaldan oo inay ahlusunno la dagaalaan ah ciidankii dowladda oo loogu talagalay wasaaraddalamaan khawaarijta oo dowladaha caawiya soomaaliya ay siiyeen hubka sida gorgoroo kale oo turkiga ou tababaray oo hub siiyey iyo guutooyinka qaybta iyo boolis iyo intaba nabad sugid intaba waxay u adeegsadeen shakhsiyaadkaasu in ay kula dagaalamaan ahlusunna ciidanka ahlu sunnana wuu ka guulaystay intaas ayuu ku koobnaay intaasaan rabaa inaan kusoo koobo bilahi towfiiq wasalaamu calaykum
waa hagaagka dhinaca kalena hogaamiyaha ururka ahlu sunna waljamaaca sheekh maxamed shaakir cali xasan oo waraysi gaara isu siiyey saacado ka hor b b c weliba uuse sheegay in maamulka galmudug iyo meelo in maamulka galmudug meelo la kala dagaalamay meelilafada intoo la kala dagaalama al-shabaab iyo weerarha ka qaadan ahlu sunna waljamaaca yeeri weliba uuse sheegay in ujeedka ankuwiin iyo unrogan gobolka galgaduug yeeta intoo la dagaalama al-shabaab waliba saas lamida xaqiijay in tallaabada iyo qaadi dowladda ee ta tallaabo qaldan suus hadalkan dhiki waliba uu sishay in maamulka galmudug iyo ka horjeedaan in dadka deegaanka iyo dhe weeladaan aragti dheer oo maamulkaas ka madax banaan maamulkaas yaa weliba ka eedaya in al-shabaab iyo jibi waayaan laakiin ahlu sunna fadaan intay jibiyan oo la dagaalamaan yeeri xiisada weli ku-teegan gobolka galgaduud ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya yaa bilaabatay kureed markii shalay ciidamo ku tirsan ahlu sunna wal-jamaaca iyo qabsadan magaalada gurceel ee gobolka galgaduud khamiistii lahadhaa khamiistii shalay khamiistii lahadhaafi iyo dagaal culus waali basaas haatow ku dheey deegaanka bohol oo qiyaastii soddon kilomitir injar magaalada dhuusmareeb meelasay oo dad badan ka amuudeen oo lamaada dhinace sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya weliba ka baaqay in dagaalka haddaa ku cusboonaaday deegaanada galmudug andhexeeya ahlu sunna iyo ciidamada galmudug in la roojiye walibana erey weliba ku xuma dagaalka iyo colaadaha ku cusboonaatay deegaanka bohol iyo magaalada gurceel oo andhexeeya ciidamada shalgidiisan ahlu sunna iyo ciidamada dowladda yeeri sidoo kale sheekh shariif weliba dalbaday in si shuruud la-aan la karoojiya dagaalkaas ousa ka tilmaamay in dhibaato shalgadiisan sheeno doono hal qof oo dhalinyaro eh iyo amooday ko kalena dhaawac iyo hadeeri kureed markii ee agagaarka daarta qaaca ee magaalada dhus magaalada boosaaso rasaas iska widaarsadeen ciidamo ku tirsan booliiska galmud puntland booliiska gobolka bari iyo dhacdadan xaqiijiyey in xabsiga la dhakiyay askartii falkaas ka dambeyti laamaha ammaankii xaqiija in falkaasay kudhiya sikadiisa islamarkaana dhalinyarada dhaawacyada hadeertii hadda ingahaano caafimaad qaban war-saxaafadeedka booliiska hakabahi waliba laka eray booliiska gobolka bari weliba tacsii la wadaagay ehlada iyo qaraabada dadkii meelas walyaaladaha ku deertii saas lamada weliba xaqiijaane shacabka in gacantaha ka dhignayn shakhsiyaadkii falkaas kadambeeya leeri meylo warkaasi dhegeystayaal sinka kooyahaya hiraabna maadan waliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka qoraal iyo ha saaran agaasinka hay-adda qaxootiga ee norway ee dalka liibiya iyo weliba laka warbiyey hirowka hiro wadareed ka badan konton muhaajiriin oo jamaadilikiri magaalada caasimadda ee tripoli welibauna ku weliba una kananay wararka sheegahaya qabsashada dadka tirada badan ee muhaajiriinta tripoli weliba una dheegnay in inku badan kon shan boqol oo muhaajiriina gacanta laka dhiki oona iska jaran owlaad hanraab ciroolo si sharci dareena lan heri weliba falkaas ka dambeeyey shakhsiyaad manaxyaalayaari agaasimaha oo qoraalkaas hadhiki bartis muhaajiriinta iyo qaxootiga ku sugan liibiya gaar ahaan haan haysada deganaanshaha sharciga ee dalkaas iyo inta badan weliba halisanka jarana shakhsiyaadda laka magacaabo migefa oo jirdil tacdi galmo injaysow dadkaas weliba unu rumaysanaa mawjadaha ankada dambeeyay ee qabsashada dadkaas intii ay tato haliskee nabsada tityo welibaan baahnayn in dadkaas sadanka dhaqsiha badan laga caabiyeeri agaasimaha hay-adahu iyo weliba hay-adaha iyo weliba sidoo kale anka baaqayna mas-uuliyiinta liibiya in si degdega lanfasaxa dadkaas xorno la siiya islamarkaana la roojiya colaado dadkaas la kahay oo ay dad muhaajiriine waana ha maraayan marinka liibiya welibana lanka baaqay shakhsiyaadkaas in dadkaas yoon dhibaatayna qaramada midoobay weliba ay sheegdeen xaaladda dalka yeman iyo etado eedan liidata inkastoo taageerayaal iyo inkastoo dalal badan taageeras yahay dalkaas walibana hali darastay dalkaas ee xaalad ee dhiniga iyo gaajadahe warkii dhugun sudyaalisan kula dareertan hiraabna maadon kaadiyo baydhawan tan inkayan tan u kula